subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha maarso waa toddoba sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dotcom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo xaqiijisay in etiyoobiya ay u fasaxday inay duqayn la beegsato maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hiirshabeelle
waxaa laga heshiiyey in laska kaashado dagaalka khawaarijta dhammaan umuurahaas laga heshiiyey ayay qayb ka yihiin inay ay diyaarada etoobiya ay leedahay ay maaragta ciidanka dhaxooga dalka soomaaliyeed oo hagaaya ay maaragta khawaarijta ku kordhacaan gantaaladooda waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada ku ganacsada waddooyinka magaalada boosaaso iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan bishan barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii xaqiijiyey in maamulkiisu uu kala xaajoonayo xamaas oo ah urur uu maraykanku argagixiso uu aqoonsan yahay inay sii daayaan lahaystayaasha haray wuxuuna ku celiyey go-aankiisii hore ee ahaa inay jiri doonto cadaab qabsata khaza haddii aan si deg deg ah loo sii dayn lahaystayaasha gelinkii hore ee khamiistii steve witcaf oo ah ergeyga maraykanka waa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha maraykanka u qaabilsan bariga dhexe ayaa suxufiyiinta ugu sheegay aqalka cad inay jiri karaan tallaabooyin uu qaadayo maamulka oo ay la wadi karaan si wada jir ah israa'iiliyiinta xamaas waxay haysataa fursad si macquul ah ay ugu dhaqmaan inay sameeyaan waxa saxda ah kadibna ay ka baxaan witkof ayaa sidaasi yiri isagoo ula jeeday dalabaadka maraykanka iyo israa'iil ee ah in xamaas aysan wax duur ah oo militari ama siyaasadeed ku yeelan khaza dagaalka kadib trump iyo aqalka cad midkoodna kama jawaabin su-aalaha ku saabsan in dooqyada la hayo ama la tixgelinayo ay ku jiraan tallaabooyin militari horey ayay saraakiishu u sheegeen in aysan ciidamo maraykan ah u diri doonin khaza go-aanka trump ee ah inuu wadahadal toos ah la bilaabo xamaas si loo sii daayo lahaystayaasha oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee lahaystayaasha u qaabilsan maraykanka adam bowler ayaa waxa uu calaamad u yahay ka tegista siyaasadda muddada dheer ee washington ee ah in aan wax gorgortan ah lala gelin ururada loo aqoonsado argagixisada xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in israa'iil ay u muujisay maraykanka mowqifkeeda ku aadan wadahadal toos ah oo lala yeesho xamaas xamaas ayaa dhankeeda sheegtay in dariiqa ugu wanaagsan ee lagu sii dayn karo lahaystayaasha uu yahay wada xaajood xabad joojin ah waxayna intaa ku dartay in hanjabaadda ka soo yeertay trump ee israa'iil oo ay israa'iil ku dhiiri gelinayso inay ka baxdo heshiiskii xabajoojinta ee khaza ee wejiyada badnaa ee la gaaray sagaal iyo tobankii janaayo maalin ka hor markii trump uu xilka la wareegay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii afar toddobaad dib u dhigay canshuuraha cusub ee shan iyo labaatan boqolkiiba ah ee horey uu ugu soo rogay inta badan badeecadaha mexico iyo canada si loo kuwaasi oo la keeno maraykanka waana tallaabadii ugu dambeysay ee dagaalka ganacsi ee waqooyiga amerika kaasi oo maalmo hoos u dhigay saamiyada suuqyada islamarkaasina xumeeyihii xiriirka maraykanka uu la leeyahay xulufadiisa muddada dheer iyo labada dal ee ay iswedaarsadaan ganacsiga ugu badan trump ayaa markii hore dib u dhigay canshuuraha badeecadaha mexico ka yimaada ee maraykanka yimaada ilaa abril labadeeda kadib markii uu si toos ah uga dhageystay madaxweynaha dalkaasi mexico sida ay dowladeedu wax uga qabatay xakameynta qulqulka muhaajiriinta iyo daroogada dilaaga ah ee loosoo gasha gudaha maraykanka waana dalab uu maraykanku amaba trump si toosa ugu xiray arinta canshuuraha saacado kadibna waxauu sidoo kale taleefooyinka cusbaa ee kanada ka dhaafay inkastoo aan la ogeyn waxa ku dhacaya canshuuraha bil gudaheed ee labadaasi dal tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee trump ayaa waxaa yimaadeen maalin kadib markii uu joojiyey canshuurtii laga qaadi jiray gaadiidka ka yimaada labada dal kadib markii saddexda shirkadood ee ugu waaweyn maraykanka ay sheegeen in canshuurahan ay saameyn dhaqaale ku yeelan doonaan trump ayaa amaradiisa fulinta ah ku sheegay in canshuuraha aan lagu soo rogi doonin badeecadaha mexico ama canada ee ay soo dejiyaan shirkadaha maraykanka ah kuwaasi oo si toosa u hoos yimaada heshiiskii ganacsi ee uu la galay labada dal labada kun iyo sideedii muddo xileedkiisii hore ee aqalka cad warkii dunidana dhegeystayaal waa anaga intaa subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyna dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay in ciidamada cirka ee etoobiya ay toddobaadkan duqeymo la beegsadeen fariisimo ay kooxda al-shabaab ku leedahay shabeellaha dhexe wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in dowladdu ay ethoobiya u fasaxday in duqeyntaasi ay fuliso iyadoo taasina ay qayb ka tahay dadaalka ay soomaaliya iyo etoobiya ugu jiraan sidii looga adkaan lahaa kooxda al-shabaab dowladda ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixisay dagaalka u dhexeeya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanka ee macawisley oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab kaasi oo ka dhacaya qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha dhexe ee hiiraan ee maamulka hirshabeelle warbixintan waatan wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dagaalka socda isagoo sheegay in al-shabaab ay dagaalka xilligan ugu soo qaaday deegaano horey looga qabsaday ay tahay si ay u hesho marin ay uga gudubto deegaano kale waxay go'doon ku galeen boqol iyo konton kilomitr gudaheeda oo ay bidix iyo midig midna u dhaqaaqi karin gurmadna ugu imaan karin ayagana aysan ku jiri karin waxay ku qasbanaadeen in ay maaragta ay godadka ka soo baxaan oo ay maaragta waddo inay jeexdaan dowladda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya maxay hadda ka hortaagan yihiin wadooyinkii rabeen ay inay maraan ay dhinaca kale ugu gudbaan webiga dhinaca kale ay ugu gudbaan ayaa laga hortaagan yihin ayagana waxay rabaan maleeshiyaadkoodii naflacaariga ahaa inay soo bixiyaan jihada kale ay u gudbiyaan sidaa daraaddeed waxaa meeshaan taagan qof mukulaal oo qol kusoo xirato albaabkana ka hel istaagta hal option a u furan inay kusoo aado annagana khidadeenii dagaalkay qayb ka ahayd nimankan inay godadka ka soo baxaan oo ay gododka maalin iyo habeen maaragta ay ku jiraan oo ay ku xaajoodhayaan oo ay ku nool yihiin oo ku rafaadayaan inay ka soo baxaan fursad fiicanay noo ahayd way soo baxeen waad og tahayoo in intaan khawaarij la eg intay bannaanka kuu soo baxdo fursad lagula diriro la helo fursad lagu duqeeyo la helo fursad aada weynay ahayd alxamdulilah haddana way soo baxeen waana laga shaqaynaya al-shabaab ayaa dagaalada ay ku qaaday fariisimada ciidamada dowladda u adeegsatay weeraro ismiidaamiin ah oo iska soo hormariyaan ka hor weerarka kooxdu waxaay sidoo kale bartilmaameedsatay tuulooyin horay sannado ay u maamuli jireen ka hor intii ciidamada dowladdu aysan ka saarin wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu aysan doonaynin sida uu yidhi inay shabaab kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka ayna ka baxeen maleeshiyaadka al-shabaab ayuu wasiirku ku eedeeyey inay gubeen masaajido iyo guryihii dadweynaha masjid walba oo magaaladaas ku yaal khawaarij waa dumisay masaajidka celal axmeday dumisay oo masaajidka daarinimcay dumisay oo every masaajid areadaas ku yaala one by one ay u dunsheen soo soo diin aan sheeganaynaa ma lahayn kaba ku dukaday horena waa u duubay masaajidkaas waa duminaa yiri maantana waa waa dunshay markii ay macawisleyda ay ka difaacaysay qaraxyay ku dhufanayeen maantadan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku difaacayn qarxi markay is yiraahdeen shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed gudihiisa yaan lagu diririn ciidanka banaanka uga baxay magaalada intay galeen ay dhammaan masaajid masaajidadii iyo guri walba oo nin ganacsato soomaaliyeed loor bariisa u yiileen way ka rarteen kii maaragta ay qaadi waayeen way gubeen guryihii magaaladaas ku yaalay waa wada gub waa wada gubteen intii uu dagaalku socday ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera soomaaliya ayaa duqaymo culus la beegsaday fariisimada al-shabaab dhinaca kalena ciidamada etoobiya oo inta badan aan duqaymo ka fulin gudaha soomaaliya ayaa arbacadii la wariyey inay duqeeyeen fariisimo ay al-shabaab ku lahayd shabeellaha dhexe wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa xaqiijiyey in dowladda soomaaliya ay fasaxday duqayntaasi islamarkaasina ay si dhow ugala shaqaysay etoobiya dowladda soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya saaad la socoteed baankaray kusoo heshiiyeen sidoo kale waxay dowladda soomaaliyeed dowladda etoobiya ka heshiiyeen arrimihii ka mid noqoshada atmis oo ay maaragtay dowladda soomaaliyeed u ogolaatay dowladda etoobiya inay ka mid noqoto waxaa laga heshiiyey in laska kaashado dawa- dagaalka khawaarijta Eh, dhammaan umuurahaas laga heshiiyey ayay qayb ka yihiin Eh, inay ay diyaarada etoobiya ay leedahay ay maaragta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo hagaya ay maaragta khawaarijta ku kordhacaan gantaaladooda wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhanka kale ka hadlay sababaha keenaya in dagaalada ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab oo socday muddo sannado ah aan weli laga gaarin guulo kama dambays ah waxaana uu sheegay in dagaalada noocan ah ee aan tooska ahayn ay yihiin kuwo adag balse ay dowladda ka go'an tahay inay kooxdaasi jebiso noocan dagaalka markuu yahay oo dagaalka oo ku dhafa ka dhaqaaqda oo khawaarijta hadda ku dhaqanto uu yahay iyo markuu dagaal foolka foola uu yahay waa kala duwan yahay dagaal foolka foola waxaa laga yaabaa oo toosa in muddo kooban inaad ku afjirtid laakiin eh, dagaalka noocan oo kale ah oo fikir wato oo expert ajnabi wato oo ilaahay hadduu ku idmaayo eh, qof isqarxinayo wato oo yani wax oo yani ajanda uu leeyahay aanan jirinoo eh, marna geed hoostiisa ku dhuumanayo marna intuu qoriga godgeliyo shacabka caadigaa iska dhigayo marka lagu jiro timey qaadataa waqtigay qaadataa marka markii ciidankiiyo dagaal socdo la dhisaayo oo markii oo dowladdii ay gacanna ay amnigii ku sugayso gacan dhaqaalihii ay ugu shaqaynayso gacan siyaasaddii ay ugu shaqaynayso waxaad dareemi kartaa ifortaga dhaqaale oo soomaali ay leedahayna heerkuu la egyahay aad og tahay waxaad dareemaysaa juhdiga meeshaas ka socdo haddii labaatan iyo afar saacadood loo xisaabay minid walba shaqo muhiima oo dalku leeyahay bay dowladda fulinaysaa siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda soomaaliya ayaa dhankooda bilaabay inay taageero la garab joogsadaan howlgallada ciidamada soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maantay muxaafid iyo iyo mucaarad iyo mid kale oo ma lahan xaalad adag uu dalka ku jiraa qof kastoo soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab iyo khawaarijta oo ay ka kala socdaan puntland iyo hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan dhammaanteen waxaa waajib naga saaran yahay inaan arrintaas ka hortagno marka dhammaanteen garbaha aan isqabsanno wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado gulufka ilaa laga ciribtirayo kooxda al-shabaab ayna muhiim tahay in shacabka soomaaliyeed ay garab istaagaan dowladda si booyiri looga guulaysto al-shabaab subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga maqlaysaan dhallinyaro badan oo ku nool magaalada boosaaso ayaa bisha ramadaan si iskooda u shaqaysta iyagoo waddooyinka halbowlaha u u ah magaaladaasina ku iibiya cunooyinka ay dadku ku afuraan dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa hareeraha laamiga ku iibiya cunooyinka iyo khudaarta si ay uga helaan nolol maalmeedkooda iyagoo bishan u arka fursad ay noloshooda ku dabari karaan wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi xilli ay howlu maalmeedkooda ku jireen waana kuwan magacii waa cali axmed maxamuud waxaan ku shaqaysanaa gaarigacan burur iyo sambuus iyo bajiye iyo mashmash wallaahi si fiican baa nololka iibsadaa maasha allah qutriyoonkanyana waa kusoo dhacsanaa maasha allah noloshaanya iyo heerahaanya kullin waan ku wada dabirnaa maasha allah magaalada waa noo kala degantahay shaqadan ma bisha rabadaan oo keliya qabataan mise si caadiya uga shaqaysataan ee halkan badanaan hadda ee aad iyo aad bishaan ramalaanaan aad ee, shaqadaas iyo wixii lasiimad ee bishaan ramalaanaan nagu soo beegantayaan aad u u waajibkeeda u baxnaa oo u shaqaysanaa maasha allah shacabkii unukuna aad baan iskugu xiragnahay wax naga maqan male waa ganacsigan waa noo socda maasha allah dadku sidee kaaga iibsadaan والله si wacan bala hadal balaan bala buqlaan maasha Allah joogan waa joog wacan oo degan maasha Allah haddana waa int- intaas in kasii badalaaran oo shaqo wacan waan sugnayna duulee karaal noqdo insha Allah waaya iibinta ka ganacsiga sambuuska halka ii sheegtay maxaa ku dooratay shaqadaas waa waa shaqo fudud waxaan soo kacnaa sideed saaci bar habeenkii ilaa laba saaci bar ilaa saddex saacan ku shaqaysanaa maasha allah dadka leeya unukuba wallahi maasha allah waa shaqadayn waa noo wacantay maasha allah waa shaqo isku fudud oo maasha allah joogeedan iska degan maasha allah waxna maqan male maasha allah bisha ramalaan ay ku baagantahay haa bis intii kasii xageesh xoogaanyi hore waxaan u shaqaysan jirnay aan ka shaqaysanaa laakiin bisha ramalaan burkaanya isbuuskaanya mashmashkaas iyo qaraha wax allaal waxaan aragnaa in iibsanaa maasha allah waaya ma jiraan mararka qaarkood caaqabado aad eh, la kulanto haa waa la kulanaa dad badan shalay hadda waxaa nugu dhacday qof oday oo gaari wato oo laamigii iska xirtay oo waddadiina jaama naqatay walaa waa ilaa waxna ma iibsan kartiin laamigaan waxaan kuma qaadan kartiin nin barbukas watay wax iga iibsanaya anigi waana kala raacdaystay markii dambena maasha allah waa isku soo laabannay maasha allah si wacanaan wixiinal ku iibsatay maasha allah dadka haddaad isku adkaysid way kugu adkaynayaan haddaad soo dhaweysteen ada- waa soo dhaweysteen aday kugu xiran yahay maasha allah haddaad isku adkaysato waxaa waaye suuqii waa kaa xirmayaa haddaad dadkii gacmo furan aad kusoo dhaweysteen adaa isku soo dhaweystay maasha allah wuu kugu soo dhawanayo kun maasha allah marka bartamaha laamiga ku ganacsanaysaan oo waxaa ku yaala miis gabana ee, gaadiidkana aad bay u badan yihiin ka waran jaamka saameyn ganacsiina ma ku yeeshaa ha maasha allah aad iyo aad aad aad magaalada marba is xirtaa jaamku aad buu isku xiraa unkuna ilaa halkaas intii jaamkaas uu xiran yahay wax baana laka iibsadaa dulqaadna waa u leenay maasha allah shaqadan ma waxaa rabtaa oo keliya inaad ku shaqaysatid bisha barakaysan ee rabadaan mise waxaa rabtaa inaad sii wadid inaan sii wado oo weli intaan kasi jibaar in si kalbi layrtaan rabo hadda ilahi ka raali noqdo magaalada boosaas hadda ilahi ka raali noqdo insha allah ilahi idinkiis dadka waxaa la yidhahdaa bishaba rabadaan keliyay ee, sambuuska ay barka cunaan ka waran maya waxaas waa been marba kasta waxa aday kugu xiran yahay haddaa meerad samaysteed intaas iyo in kasii badan waa iibsanaysa hadda ilahi ka raali noqdo magaalada boosaaso waa ganacsigeeda waa waa goob ganacsi ciddii kugu dhehday ee magaalada boosaaso bil ramalaan laga iibsaa ciddii ku dhehday been bay kuu sheegtay bil ramalaan ha naqata bilaha kale ha naqata ganacsigeeda aad buu u socdaa magaalayaasha magaalada ugu fiican waa magaalada boosaaso hadda ilahi ka raali noqdo insha allah Ee, dhinaca kale mid kale oo dhallinyarada ka mid ah ayaa ee, taagan bartamaha laamiga magaalada boosaaso isagana waxa i weydiin doonaa ee, ganacsigan oo halkan ka samaysta bisha barakaysan ee rabadaan iyadoo ay jiraan dhallinyaro badan iyo haween halkan ganacsi kala duwan ka samaysta si dadka ay uga iibsadaan ee, afurka ee, bisha barakaysan ee rabadaan Ee, walaal soo dhowo magacaaga walaal maxamed cawad axmed balla Haye. maxamed cawad ee, waa yahay soo dhowo saaxiib Ee, maxaa halka qabataa waxaan ka qabanaa adiga qudaartaas iyo waxaasan gadaa ma garatay Haye.
bisha rabadaan baan magaranaysaa baan qudaarta iyo waxaa bilaaway adiga liintaas iyo qarahaas iyo muuskaas iyo waxaas iibiya iyo ukuntaas Een, ganacsigu walaa iska fiican yahay ma xuma laakiin ma garanaysaa adaa dir hadduu kasii fiicnaanaya markii ayaamaha iidda iyo waxaas kasii fiicnaanaya ma garatay sax marka wallahi wuu fiican yahay maasha allah barwaaqo dadka wax kaa iibsada maxay isugu jiraan dadka rag iyo dumar waayeel kulli waa naga iibsadan ardayda xataa waa iibsataa een, waxaa ku yidhaahday meheradaha xataa waa nalka qaadaa adeega ma garatay marka dadku maxay kaaga iibsanayaan maxay tahay in lagu afar bisha barakaysan bay nooga iibsanayaan marka waa kaa waay qaraha ka waran see dadkaaga iibsadaan maadaama bisha barakaysan qaraha aada loogu afuro wallaahi horti qaraha waxay u iibsanayaan mataqaanaa Ee, inay ku afuraan ba horta u iibsadaan qaraa ma garatay dee dadku inta anagu duhurkii waxaa ma shaqeyno galabti bas baa shaqeynaa galabtana galabtana waa xilligii suuqu furmaayo weeye dadka afurahaas iyo waxaas isku soo doonanayaan adeegii ma garanaysaa ee, ku afur lahaayeen iyo qudaartii iyo meherada iyo waxaa loo qaadi lahaa marka saas dadku ma garanaysaa suuq u furmaa galabtii shaqadan ma bisha barakaysan ee rabadaan oo keliya qabataa inta lagu jiro mise maalmaha kale ayaa jira oo aada qabatid war ani bisha barakaysan oo rabadaanka baa soo shaqo galay marka weli hore ayaamaha waagii hore ma shaqayn jirin laakiin bisha rabadaan rabadaan walba waa shaqeeyaa oo ma garanaysaa inaan bisha barakaysan ka faa'iidaysto een garanaysa dhaqaale ka samaysto inta iidaana iska fasaxo oo mee gaargacanka oo meel iskaga xereeyo iyo qudaartaba ma shaqo kale a qabataa jidha ee rabadaan kadib haa shaqooyin badan waa jiraan un hortii badda waa ka shaqeeyaa hodheelada waa ka shaqeeyaa een, waxaa ku yidhaahday meelo badan oo ka shaqeeya waa jiraan bisha barakeysan rabadaanka shaqa shakhsi u leeyaa weeye ani keliya leeyahay dhaqaalaha ka waran aad ka hesho dhaqaaluhu wallaahi waa fiican yahay maasha allah lama qiyaasi karo okay faa'iido fiican baa ka helna maasha allah faa'iidada inaa ku eh, ma garanaysaa ciyaalka iidda iyo waxaas ma garanaysaa lacagahaas een, annaga iiddii iyo waxbarashadii wixiisay isku gaarto lacagta ma garanaysaa lacagta ile meel bay galaysaa ma og tahay inay ma garanaysaa is soo saarto annaguna mataqaanaa dadaalno waxa soo soo saari karno soo saarno dhalinyaro badan ayaa jira oo baagamoodo ah oo shaqooyinkan ee, aan u arag shaqo oo nolol maalmeedka laga dhacsan karo maxaa u sheegi leed Ni horta dhalinyarada badana horta waa tageen anu horta shakhsi ahaanteyda marka ka helo jaamacad baa dhameeyey ee, waxbarashadii marka meel fiican bay baan kaga tegay Een, ilaa haddeerna shaqo macquula oo fiican oo ma garanaysaa waxtar leh weli maan arkin tan dee waxaa xooggayga kala soo baxaya weye laakiin intaa iska fadhiyi lahaa inaa gaargacankay soo qaato qudaarteeda ka soo buuxsado oo adeegii soo dhammaystiro suuqaas inta rawadaanka ka faa'iidaysto danta ay ugu jirta intaa iska fadhiisan lahaa inta rawadaankana inaa shaqaysto muhiimaddu muhiimaddu waa inta rabadaanka inaa shaqeeyo weeye
dhalinyaradaasi waxay u waramayeen wariyaha B- wariyaha aan iraahday magaalada boosaaso oo uga soo warama v o a yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba madaxda wadamada carabta ee ka qayb galay ee kulankii ka qabsoomay magaalada qaahiro salaasadii toddobaadkan ayaa isku raacay qorshe ay masar soo dejisay oo dib loogu dhisayo qasaab muxuu haddaba yahay qorshahani mustaqbalka fogse ma ka wada hadleen madaxda carabta ee kulankaasi ka qayb gashay barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimca wanaagsan dhammaantiinba kulankan madaxda ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa amiirka qatar madaxweyne ku-xigeenka wadanka sutaga imaaraadka carabta wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga iyo xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay antonio gutres qorshahan ay masar soo jeedisay waxaa ka mid ah wejiga koowaad ee soo kabashada minasaarka gacanka qasa iyo dhisidda guryo kumeel gaar ah waxaana xigi doona dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah ee dalka masar su-aalaha kale ee laysla soo hadal qaaday waxaa ka mid ah maamulka mustaqbalka qasa oo dowladahani ay bixin doonaan balaayiin doolar oo loogu baahan yahay dibudhiska deegaanadaasi madaxweynaha masar al sisi waxa uu sheegay in masar ay kala shaqaynaysay falastiiniyiinta sidii loo samayn lahaa guddi maamul oo madax bannaan farsamo yaqaano falastiiniyiin ah oo u xil saaran maamulka qasa waxa uu intaasi raaciyay inay guddidan u xil saarnaan doonto ilaaleynta arrimaha gargaarka iyo bani-aadnimada iyo maamulka qasa si kumeel gaar ah inta ay xilka la wareegi doonaan maamulka falastiin haddaba kulankan qaraarada ka soo baxay suurtagal ma noqon doonaan su-aashaasi ayaa weydiiyey dr xasan albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf oo ku taalla dalka yeman waxaa uga horeeya in la dhiso khaza isla markaana wixii burburay dib loo dayactiro barnaamijkaas marka laga soo tago waxaa kaloo ku jirta qaraarka xibinka ah in ciidan nabad ka shaqeeya oo ka socda masar iyo jordan oo tababarayaal noqonaya in la geeyo khaza islamarkaana ay tababaraan ciidan ku nool khaza si amniga guud ee marka gobolka loo ilaaliyo arrinkaas waa ay soo dhoweysay xamaas oo qodobkaasi way qaadatay waxay kaloo qaateen in la dhiso xukuumad wada jir ah oo markaa falastiiniyiinta oo idil ay ku wada jiraan oo xukuumad wadaniyad ah loo dhiso faatax iyo xamaas oo markaa ka howlgasha falastiin khaza iyo daanta galbeed iyo meelaha la halmaala madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa isaguna sheegay inuu taageersan yahay qorshahan hogaanka xamaas ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay diidan yihiin xal kasta oo qasa dibadda lagaga soo riixo haddii ay sidaasi noqoto oo ay xamaas diido halkan halkee looga gudbi karaa waa kan mar kale xasan albasri ururka xamaas waxa uu ka xajiimoonayaa hadalkii ka soo yeeray trump ee ahaa in laga saaro falastiiniyiinta khaza loona dhibiyo dhinaca iyo jordan iyo masar iyo aragtidan israa'iil ay qabto ah gobolkan in ciidan dowli ah la keeno laga nadiifiyo hubkay awoodda ururka xamaas gacanta ugu jiro ama ay sii wado dagaalka oo gobolka saa ay gacanta ku hayso israa'iil aragtiyadaas ayay diidan yihiin xamaasiyiintu waxaa kaloo mararka qaar dhacda in dalalka carabeed madaxdooda laga fahmay hadallo ah in loo soo hoos dusin karo xamaas mashaariicdan ay diidan yihiin israa'iil iyo maraykanka oo waxa weeye haddii noqon lahayd dayactirka iyo dhibdhiska iyo xitaa haddii ciidan ka socda oo tababare ah masar iyo jordan oo tababaraya booliska khaza la keeno ay suuragal tahay in hadhow loo dusiyo ciidan golaha ammaanka ay soo diraan oo khaza si dadban loo geliyo marka barnaamijyadaas ayay ka foojigan yihiin xamaasiyiintu soo jeedin kasta waxaay u baahnaan doontaa iibsi culus oo ka yimaada wadamada khaliijka carabta ee qaniga ku ah saliidda sida imaaraadka carabta iyo sacuudiga kuwaasi oo haysta balaayiinta dollar ee loogu baahan yahay in la meel mariyo qorshahaasi hogaamiyeyaasha carabta ayaa dhammaantood waxa ay taageereen qorshaha masar ee dib u dhiska gacanka qasa intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka toddobaadkan ku saabsanaa qorshaha dib u dhiska khaza ee uu hogaaminayo carabtu ay ka soo saareen shirkoodii magaalada qaahira halkaasi kasoo jeedinayay qorshahaasi dhinaca kale waxaa diiday israa'iil oo sheegtay in xamaas aysan si nabad door ugu yeelan doonin marinka khaza maamulka trumpna iyagu waxa ay sheegeen in qorshahaasi uu yahay tallaabadii u horreysay ee dhinaca fiican loo qaaday sida uu v o a u sheegay steve witcof oo ah la taliyaha madaxweynaha trump ee arrimaha bariga dhexe witcof ayaa shalay v o a u sheegay in ay qiimeynayaan qorshahaasi carabta ee dibudhiska khaza islamarkaana ay tahay iminka mid xili hore ah in ay ka hadlaan markana dhegeystayaal waxa aan idiin soo qabanaynaa heestan nebi ammaanka ah
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحدها صلى
nashiidadaasi waxay u dambeysay idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe oo dhammaanteen waxaan ileenahay ramadaan wanaagsan
ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألف ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما